waxaa yidhaahdee ay dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ay saartay duulimaadada ka imaanaya dhanka gobolka gedo ayaa waxaa lagu waramayaa inay ka dhasheen dhibaatooyin kala duwan oo ay ka cabanayaan mas-uuliyiinta gobolkaasi maareeyaha garoonka diyaaradaha degmada baardheer ee gobolka gedo ninka lagu magacaabo cali dubeed ayaa wuxuu si aada uga hadlay dhibaatooyinka ka dhashay xayiraada ay dowladda federaalka kusoo rogtay duulimaadyadii diyaaradaha ee gobolka gedo wuxuu sidoo kale sheegay ninkan in dhibaatadaay ku soo laabatay dhexdooda wuxuuna tilmaamay saraakiishii dhowaan ku dhaawacmay qaraxiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka furisay magaalada beled xaawo ay dayacad ugu dhinteen gudaha magaaladaasi maareeyaha garoonka diyaaradaha ee gobolka gedo wuxuu sidoo kale sheegay in guud ahaan shacabka ku nool gobolkaasi ay horey u heysatay dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay buundada baardheer iyo buurdhuubo oo go-an iyo buundada luuqoo qarka u saaran inay gebi ahaanteeda goodo wuxuuna ka shanqariyey cali dubed in dhammaan dhibaatooyinka iminka ka jira gobolkaasi islamarkaana ay wajahayeen dadka gobolkaasi ku dhaqan ay mas-uuliyaddeeda leedahay dowladda federaalka islamarkaana aysan waxba ka qabanin si kastaba khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka isku magacaabay jubbaland iyo dowladda federaalk ayaa wuxuu saameyn xoogan ku yeeshay dadka ku dhaqan degmooyinka gobolka gedo iyo magaalada kismaayo